waxaan ku qaadanaa haddii eebba idmo nin nala siman inuusan deegaanka yaga nagu maamulin haddii eebba idmo maanta laga bilaabana nin walba muruq iyo maal iyo maskax wuxuu hayo aan u diyaargarowno deegaankeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna nin kastaa rag iyo dumar gabadh nin guriga u jiifi karaa ma jirto nin damboo guri buu hoodlaa jiifi karaa ma jiro bannaankaynu u baxannaa deegaankaynaynu difaacanannaa midnimaynu ku difaacanannaa iskuduubnimaynu ku difaacanannaa midnimaynu ku difaacanannaa waxaan u sheegannaa cid kasta oo deegaankan u dhalatay inaan horayna gobolkan iyo deegaammada uu hoos yimaada aan horay loo qabsan maantana aan la qabsanayn haddii eebba idmo waxa la ysku difaacayaana waa reer buu hoodle qof khaatumaa iyo qof puntlaana iyo qof somaalilaana iyo qof jinnilaanihi midna ma jiro reer buu hoodle aynu isku difaacaynaa reer buu hoodle qofkii bukayow bogso qofkii wax kala tabanayowna waxaad tabanaysaa kaa baxan hadalkayga waxaan ku soo gebagabaynayaa waa reer buu hoodlo waxaa laydinka baahan yahay reer buu hoodlo waxaa laydinka baahan yahay dhulka la soo qabsaday waxaa lagu soo qabsaday inuu kala qaybsan yahay maantana buu hoodle ayaa maanta ka bannaan dhulbahante dhexdiisa ma kala qaybsanin annagu reer buu hoodle baannu isku difaacaynaa reer buu hoodle qabaa'ilkiisu ha diyaargaroobo odayaashiisu ha diyaargaroobaan isimadiisu ha diyaargaroobaan culimmadiisu ha diyaargarowdo
sansaanka colaadeed ee ka muuqda deegaanka buuhoodle gobolka cayn deegaamadiisa ka muuqda sansaankaa colaadeed saddex kelmadood baan ka dhahaya kelmadda koowaad waxaa weeye colaaddaa cidda wadda ee duullimaadka ah ee weerarka ah ee socodka ah ee dheeraadka ah waxaan u diraynaa aniga oo ku hadlaya culimaauddiinka gobolka cayn iyo bulshada reer buuhoodle dhammaanteedba afkooda anoo ku hadlaya ahab baan u diraynaa ahab allihiin hadduu alla yahay oo aad islaam tihiin oo laydiin soomo oo laydiin salaado hana soo aadina naga noqdo waxba naguma lihin waa kelmaddayda koowaad kelmadda labaad waxaan uga gudbayaa ummadda reer buuhoodle bulshada reer buuhoodle waxaan leeyahay ahabtaa haddii ku joogi waayaan ciidamada somalilan hadday ahabtaa ku joogi waayaan ciidamada isku magacaabay somalilan oo dulmiga iyo weerarka iyo xaqdarrada ay buuhoodle la doonayaan ay ahabtaa ku joogi waayaanoo islaam noqon waayaan wixii islaamihi ahabta wuu qaataayo ha la iska difaaco ha lala jihaado jihaad weeye waa jihaad naftiinna ku bixiya u hura saad horay ugu huri jirteen maalkiinna ku bixiya oo u hura saad horay ugu huri jirteen naf iyo maalba ha lagu bixiyo waa sharci naftiinnaad difaacaysaan man qutila duuna damihi fa huwa shahiid kamaa qaala rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waman qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam dadka islaamka culamaauddiinku ha maqleen ha ku hadleen kelmaddaa sida xaqa ah ha ku hadleen yaan la qarin wuxuu yidhi rasuulku qofka dhiiggiisa lagu dilo isagoo difaacaya waa shahiid jannadan kabaha looga bixin maayo lama idhi maayo jannadaan gelaya waa shahiid waad maqlaysaan war jannadiiba halkanay ka dhowda dadka cibaadada lagu taag waayayo maantayba jannadii gahanta gadaanka saaran aasrarta gadaanka saaran sararta gadaanka saaran jannadii ma noqotay uu yidhi rasuulku man qutila duuna maalihi fahu war miyaan dhiiggiinna lagu socon haa dhaha soo- soo dhiiggiinna laguma socdo soo maalkiinna laguma socdo soo maxramkiinna hooyooyinkiinna iyo gabdhihiinna in laydinku horfuula lagu- laguma socdo soo may dhicin been ileen abuuran maynee soo may dhicin meelahay qabsadeen saasi kama dhicin ilaahay aan ka cabsanno dad islaam aynu nahay ilaahay aan ka cabsanno taa ka hor tagno بسم الله الرحمن الرحيم وردلكنا ما دافعنا وردلكنا ما دافعنا ورديقنا ما كنت قالنا وردلكنا ما كنت دمعنا ورمدنا يا حادثنا يا عرورنا يا معتدنا ما دفعنا وروحي كلا بديقة وحي كلا بديقة ورنبتنا يا مالكنا ما وريسان ومتكنا ورتاريخنا ما وريسان ورنسبتنا ما وريسان ورهلا تقالمو ورهلا تقالمو والدفاع أبوه دارها أبوه لماها waa meesha ay joogaan loogu tago lagu difaaco war hala dagaalamo war hala iska celiyo dadka war cadowga soo duulay hala iska celiyo war cadow- cadowga soo duulay hala iska celiyo war nasabadiinna ilaaliya war taariikhdayna ilaali- ilaaliya war taariikh baad u lahayd cadowga waa iska difaaci jirteen war haw kala bixina war haw kala bixina war hala dagaalamo war hala dagaalamo war nasabadda hala ilaaliyo war taariikhda hala ilaaliyo war ubadkiina taariikhu reeba war waalidkee wuxuu inooga tagay dal iyo dad iyo magac war midna ma hayno war midna ma hayno war ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay ummadda niyadeeda soo jeediyo war ninkii wax sheeganaya oo marka buhooda la dubaaco wax sheego ninkii wax sheeganaya oo marka buhooda la dubaaco wax sheego war nasabadiinna ilaaliya oo jiritaankiinna ilaaliya oo taariikhdiinna ilaaliya oo islaamnimadiinna ilaaliya oo difaaca buuhoodle maaha magaalada gudaheeda maaha war waa in dabadda looga baxaa war waa in meesha jaban loogu tagaa war waa in cadowga soo duway la siceliyaa waxaan leeyahay reer buuhooda taariikh buu u lahaa inuu iska difaaca cadowga ku soo duula si midaysan waar waataad ku guulaysateen waataad magaca ku lahaydeen waataad sharabta ku lahaydeen war ha layska difaaco cadowga soo duulay war cadowga soo duulay ha layska difaaco cadowga laa- allaahu akbar